Roob saacadii lasoo dhaafay ka da-ayay magaalada Kismaayo ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwa u dhow meelaha biyo-mareennada. Qaar ka mid ah dadka waxyeelada ay ka soo gaartay roobabkan ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay roobkii saacadihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada Kismaayo.
bismillaahi magacayga waxaa u cali ibraahim roobka habeen hore ilaa yaa shalay da-ayay saaru noo gala welilmiyuu naga birikiciyey oo akaas waa meelaan fariisanayna ma lahan meeshii dhan waa dhib musquliyaata way naga buuxsameen biyihii meelay kas- ka baxayaanna ma lahan alaab iima dhaqno miis iima dhaqno guri wuu igu dumay meel aan gala ma leh ilmihii waxaan u karsada ma haysta maanta alaabka roobkaa qaaday gurigii waaka waa dunsan yahay meel aan, aan ku baxaysa ma jiro banaankaas cidladahan waddadahan iska taagannahay waa gurigaanaan degannahay wax noolal ah ma jirta meel aan ku hoyana xalataa waan wayne meeshii deegaanka nyaanyada aan ku goobaysana waa iga qaaday gurigii aan seexanahay alaabtii iyo raashinkii waa iga qaadeen waaka gurigii wuu igu dumay meel aan u fariqsada ma haysto sar ma haysto cashaantaan bololka masaakiin aan ku jiray meel aan aado maanta aan u fariqsada ma hayo dhanka kale guddoomiyaha magaalada Kismaayo ahna duqa magaalada oo kormeer ku tagay xaafadaha saameynta ka soo gaartay roobabka ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay.
dhowr xaafadood baa biyuhu saameeyeen xaafadda guulwade waaxda albarako laba guri oo cariishaa ka dumay ee waaxda sh- ee xaafadda shaqaalaha iyadana saddex guri oo cariisha baa wax- bay waxgaareen xaafadda faanoole godka barwaaqo iyo godkan hadda aan taagannahay oo barwaaqo ee xaafadda calanley waaxda madiino wan iyadana biyo fiican baa galay laakiin waxa ilaahay loogu mahadiyaa laba shay kow wax dhimashaah oo khasaare nafeeda iyo dhaawaci midna kama dhicin ee way jiraan dad guryahoodii biyuhu galeen oo ay raashinkii iyo ay ka qo- maxaa ahaydey ee, ka qoyeen intaasuna intii la filayey way ka yar tahay magaalada waddooyinkoodii la dhisay oo labadii shirkadood oo ay dhiseen c o c c iyo kulmiye wax dhibaata ma gaarin cilada keliya oo jirtaa waxa weeye weli waddooyinku waa qabi oo shaqaa socota dirinajyadii maxaa ahayde qaybo badan baa dhammaaday qaybana waa socdaan dadkuna waxay weli arkayaan biyihiiyo qaybi aysan socon taasna waxaa keenaysa eh, dirinajka oo aan dhammaan insha allahu tacaala waxaan dhammaystiri doonaa bisha soo socota ee juun haddii alla idmo bartamaheeda way isu qabsan doonaan waxaan ka warrama inaan u sheego kismaayo biyihii bari jiray way baxeen waa lagu guulaystay outfallkii weynaa oo aargada biyihii imaan jiray oo magaalada la isugu keenay biyahaas way baxeen waan arkayseen waxaan kaloo hadda rabnaa inaanu bilahaan soo soconna dhammaystirno olombig isbartiba wekiyo iyo majango saddexdaas outfallkoodii iyo iyo kabora waa dhammaynaynaa waxaan rabaa saaka inaan dadka reer kismaayo u ballan qaado bisha february ee sanadka labada kun labaatan iyo lixda inaysan kismaayo wax biyaa fadhiisan doonin